kani waa qaasim siraar oo hirgeliyay bar bulsho oo la yidhaahu isnaab dabayaaqadii sanadkii labada kun sideed iyo tobankii ayuu si tijaabaha u sameeyey balse afar sano kadib wuxuu horumarin ku sameeyey hu isnaab oo dadku ku xiran gaareen in ka badan boqol kun oo ruux ugu horeyn magacaan waxaan ku doortay waa magac fudud oo qof walba uu mar wal mar kasta xasuusan karo waxaan kaloo ku doortay magac inuu noqon karo internationalah sidoo kale waa magac ka tarjumaya abka hu snaab marka hu snaab waxa weeye xaalad kasta oo markaas aad moment kasta aad ku jirtid inaad bulshada asxaabtaada la wadaagtid barnaamijkan waxaa igala qayb qaatay tiim badan ay ka mid yihiin tiam developersa oo waxa weye barnaamijkan hirgeliyey inay bulshadu isticmaalaan iyo tiam qaabilsan dhiseynka la qabsiga bulshada ee aaladaha kale ee baraha bulshada sida facebook tictok iyo kuwo kale ayaa ka mid ah caqabadaha u muuqda qaasim waxaan is oran karaa caqabadaha ugu waaweyn aan kala kulmay barnaamijkan waxaa ugu horeeya barnaamijyada kale aan tartan kula jirno sida tiktok iyo facebook oo kale sidaa ogtahay barnaamijyadaas waxaa lagu bixiyey billions of dollars si ay u noqon lahaayeen barnaamijyo bulshadu ay u baahan yihiin mar walba marka caqabada ugu weyn halkaasaan kala kulannaa caqabadaha kale aan kala kulanno barnaamijkan waxaa ka mid ah seerfaradiisa oo ah kuwo aada u kooban tusaale ahaan haddii boqolaal kun oo qofa soomaaliya isticmaalayso mar walbana sakan kastana ay wax soo dhigayaan waxaa adag maaragtay seerfaradii baa cuslaan kara oo kale waxaana macquula mararka qaarkood inuu system crash ku dhaco bartan oo curdun ah waxaa qaasim kala shaqeeya dhallinyaro wuxuuna rajaynayaa inay kusoo kordhiyaan waxyaabo ka dhiman si uu u daboolo baahida isticmaalayaasha hu isnaab haa way jiraan dhallinyaro igala shaqaysa waxaa ugu horeeya tiamka designerska oo ah tiamka waxa weye barnaamijka wax ka badbedela mar walba qaabku noqon lahaa user interfacekiisu iyo developerskii oo maaragtay fakshanadii ama qaabka u shaqaynaya barnaamijka hirgelinaya ama qaabkii bulshada u isticmaali lahayd waxyaabo badan buu kala mid yahay barnaamijyada kale waxyaabo badanna waxa uu kaga duwan yahay ugu horeyn oo kale waxa uu leeyahay sida caadiga ah waxaa soo gelin kartaa fiidiyoyo koo kooban waxaa gelin kartaa sawirro iyo qoraallo sidoo kale waxaad la wadaagi kartaa asxaabtaada ama aada u diri kartaa qoraallo hadday noqon lahayd sawirro iyo codba hadda waxa uu leeyahay inaad soo gelin kartid sawirro iyo fiidiyoyo mustaqbalka dhow waxaan rajaynaynaa inaan kusoo kordhin doono wicitaanka iyo wixii la midka ah aladan ayaa isticmaalayaasha u sahlaysa inay fariimo qoraal sawirro iyo muuqaalo gaggaaban isku dhaafsan karaan cabdiraxmaan xasan wuxuu ka mid yahay dadka adeegsada barnaamijkan waxaan ka mid ahaa isticmaalayaashii ugu horreeyey ee isticmaalahu snab weliba waxaan ku xasuustaa waqtiyadii aan soo galay platformkan inay isticmaalayeen dad aada u yar toban qof labaatan qof meelahaas dadaan ku qiyaasay balse hadda alxamdulilah waxa uu gaaray bulshada soomaaliyad oo dhan aaladaha kale ee baraha bulshada wuxuu uga duwan yahay kow horta waa platform aada u fudud oo qof kasta uu fahmi karo isticmaalkiisa sidoo kale waxyaabuhu uga duwan yahay waxaa ka mid ah inuu yahay mid securitygiisa aada loo ilaaliyey xaab aada u fara badan baan ku leeyahay hadday noqdaan kuwa classmatekeyga fasal wadaagga aan nahay sidoo kale dhalinyarta xaafadda waanu ku wada xiriirnaa oo halkaasaan xogta isku weydaarsanaa faamilka xitaa waanu wada leenahay barnaamijka huisnab waxyaabaha soo dhigay waxaa ka mid a inaan soo boosti karayo sawirro iyo qoraallo iyo video intaba qaasim oo sanadkii labada kun sideed iyo tobanka ka qalin jebiyey mid ka mid a jaamacadaha dalka gaar ahaan kuliyadda cilmiga kombyuutarka ayaa quudareynaya in barnaamijkan uu noqdo mid dunida gara wuxuuse fariin u dirayaa dadka soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay barnaamijkan ha laga qayb qaato si u gaari lahaa meel maaragtay fog bulshada soomaaliyeed oo dhan ay u isticmaali lahaayeen mustaqbalka dhowna bulshada africa oo dhan uu u gaari lahaa sidaa sheegtayna waxa weeye barnaamijyada kale ee waxa weeye adduunka hormaray marka la soo saaro bulshada ayaa garab istaagta iyaga ayaana ka dhiga meesha uu gaaro mar walba sidaasoo kale waxaan leeyahay dhallinyarada maaragtay social media aadka u isticmaala barnaamijkan ha la isticmaalo bulsho badanna ha lasii gaarsiiya mustaqbalka dhow waxaan rajaynayaa barnaamijkan inuu gaaro guud ahaan africa weliba waxa weeye waddan kasta oo africa ku yaalla waxa weeye dadka ku nool bulshada ku nool inay isticmaasho sidaan rajayn doonana waxa weeye mustaqbalka fog waxaa laga yaabaa inuu gaaro maaragtay caalamka oo dhan uu ka mid noqdo barnaamijyada caalamka laga isticmaalo duni hal abuurka iyo habsami u socodka nolosha casriga iyo teknolojiyadda sees u noqotay soomaalidu waxay go-yaal badan la mid ahayd ummadaha adeegsada oo keliya balse hadda waxa uu qaasim bog cusub u furayaa jiilka cusub ee soo hana qaadaya